ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weerarso ballaaran ah ku qaaday qaar ka mid a saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalk ay ku leeyihiin deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolada shabeellaha hoose iyo jubbada hoose wararka naga soo gaaraya gobolka shabeellaha hoose ayaa ku waramaya in habeenkii xalay ciidamada mujaahidiinta weerar ku mireen qaar ka mid a saldhigyada ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin degmada janaale iyo deegaanka lafoole ee ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose dagaalada oo ahaa kuwo xooggan ayaa la rumaysan yahay in khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka dhinaca kale gobolka jubbada hoose waxaa habeenkii xalay ka dhacay weeraro xooggan oo lagu qaaday ciidamada shisheeye ee kenya iyo kuwa maamulka jubbaland ee ku sugan deegaano ka tirsan gobolkaasi weerarka koowaad oo ahaa dagaal xooggan ayaa lagu qaaday ciidamada kenya ee ku sugan deegaanka kulbiyow ee gobolka jubbada hoose waxaana halkaasi khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada kenyaatiga sidoo kale isla jubbada hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa habeenkii xalay weerar ku qaaday goob isbaara ah oo ay ku sugnaayeen ciidamada maamulka jubbaland taas oo ay ku lahaayeen deegaanka yontow waxaana halkaasi lagu kala eriyey ciidamada maamulka jubbaland dhanka kale gobolka galgaduud waxaa habeenkii xalay ka dhacay weerar xooggan oo lagu qaaday ciidamada jabuuti ee ku sugan garoonka diyaaradaha ee magaalada dhuusamareeb dagaalka oo ahaa mid xooggan islamarkaana socday in muddo ah ayaa la rumaysan yahay in khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada jabuutiyaanka ee loo yaqaana hiilgumaysi wixii warar ah oo ku soo kordha dagaaladaas waxaan ku soo gudbin doonaa wararkeenna soo socda insha allah